baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta bilaabay kulankiisii ugu horreeyey ee kalfadhiga afaraad ee dhowaan u furmay baarlamaanka guddoomiyaha aqalka baarlamaanka ayaa ka hor akhriyey mudanayaasha ajandaha horyaalla kalfadhigan oo aan lagu soo darin xalinta khilaafka ka dhexe oogan khilaafka siyaasadeeda ka dhex oogan dowladda dhexe iyo weliba dowlad goboleedyada soomaaliya qaar ka mid a xildhibaanada oo ay v o eedu la hadashay ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan ajandahan waryahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoysde ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada muqdisho kalfadhiga afraad ee baarlamaanka kulankiisii koowaad ayaa maanta xildhibaanadu isugu yimaadeen xarunta golaha shacabka waxaana shir guddoominayay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan kulanka ayaa xildhibaanada loogu qaybiyey qaar ka mid a hindise sharciyeedyo ay soo gudbiyeen golaha xukuumadda oo baarlamanka looga fadhiyo inay meel mariyaan guddoomiyaha baarlamanka soomaaliya ayaa ugu horeyn xildhibaanada u akhriyey hindise sharciyeedyada baarlamanka horyaallo ee laga doonayo mudanayaasha inta uu kalfadhigani socdo inay ka doodaan mudanayaal golaha waxaa horyaalla howlo fara badan oo ay ka mid tahay hindise sharciyeedyo ay soo gudbisay xukuumadda oo kala maraya akrimaha kala duwan waxaana ka mid ah hindis sharciyeedka sugaya akrinta koowaad dib u eegista sharciga shaqaalaha rayidka ee dowladda hindis sharciyeedka dembiyada jinsiga hindis sharciyeedka naqshadaynta magaalooyinka hindis sharciyeedka dib u eegista xafiiska antidhowrka guud hindis sharciyeedka lagu dhisayo hay-adda dadka naafada ah iyo xisaab xirka ka hindis sharciyada akhrinta labaad maraya hindis sharciyadka statistikada ama tirikoobka hindis sharciyadka waxbarashada gaarka ah hindis sharciyadka la dagaalanka argagixisada hindis sharciyadka maamulka maaliyadda hindis sharciyadka maaraynta betroolka dib u eegista xeerka saxaafadda hindis sharciyeedka mihnanayaasha caafimaadka iyo hindis sharciyeedka shirkadaha hindis sharciyada akrinta saddexaad maraya xabsinta ciidamada qalabka sida haddaba mudanayaal waxaa isxusuusin mudan in xukuumadda federaalka laga sugayo shuruuc iyo hay-ado mudnaanta koowaad u leh dhammaystirka qaab dhismeedka dowladda federaalka iyo gaarsiinta dalka doorashooyin xur ah qofkiiba hal cod sanadka labada kun iyo kow iyo labaatanka dhinaca kale kulanka baarlamaanka oo uu maanta ka hadlay guddoomiyaha baarlamanka oo qura ayaa markii uu soo gebagaboobay xildhibaan cabdirashiid maxamuud xidig waxa uu v o a u sheegay inuu saluugsan yahay ajandaha kulanka maanta ee baarlamanka lagu daahfuray waxaana uu xusay intaa beddelkeeda ay jireen arrimo ka muhiimsan oo loo baahnaa in iyaga mudnaanta la siiyo ajandaha maanta baarlamaanka la hor keenay waxaan is leeyahay ajandayaal badan oo ka muhiimsan ayaa jira haddii aan la yidhaahdana maanta maadaama uu furitaankii ah dib baan u dhiganay inaannu soo hordhigno ajandaha dhabta ah ee xaaladda maanta dalku maraayo dalka soomaaliya maanta wuxuu marayaa xilli adag xaafade xaafad aynan maaragtay wada hadlaynin dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe xidhiirhkoodii waanu wanaagsanayn shaqala'aanta dhallinyaradu ay marayso meeshii ugu sarraysay iyadoo waddanka shaqa ay buuxdo oo shaqooyin fara badan oo dhallinyaro badan oo soomaaliyeed ku filan ay yaallaan in dhallinyaradii soomaaliyeedna ay shaqala'aan tahay taasna aan u baahna in brioritiga koowaad ama mudnaanta koowaad la siiyo shaqa abuurka dhallinyarada oo shaqooyinka dalka ka jira in dhallinyarada gacantooda lagu soo celiyo qodobka labaad waxa weeye in dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe annagu baarlamaankii baanu nahay shacabka annagaa wakiilka inaan eegno maxaa khaldan ma dowladda dhexaa khaladkeedu maxaan ku idhaahdaa sida la sheegayo xadkii ka baxday mise dowlad goboleedyada xuduuddooda soo dhaafay oo qaabkii federaalka loo sameeyey soo dhaafay taasna waxaan u baahnaa in si dhaba loo eego marka waxaan isleeyahay ajandaha maanta baarlamaanka la soo hordhigay waxaa jira waxyaabo badan oo ka muhiimsanaa oo ay ahayd in maanta la keeno amniga dalka waanu aragnaa xaaladdu siduu yahay ugu dambayntii qaar ka mid a xildhibaanada baarlamanka soomaaliya ayaa ka warbixiyey aragtidooda ku aadan kulanka koowaad ee kalfadhiga afraad ee baarlamanka iyo howlaha culus ee horyaala asalaamu calaykum waa xamse sayid xamse wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka runta in mudda baarlamaanka uu xirnaayay shaqooyin aad u fara badan ayaa meesha noo yaalay marka runta wasiirna waa ah laakiin xildhibaanna waa marka waa muhiimad nafteena inaan meeshaan ka wada imaano aan ka wada shaqeyno maxaa la yidhaahdaa howl shaqooyin badan oo nakaas muddadan fasaxa lagu jiray marka waxaan rajaynayaa in maxaa la yidhaahdaa inay xildhibaanku ku adkeynaya in xildhibaanada kasoo qayb galaan markasta yimaadaan si howsha noo yaalan aan fudin lahayn waxaan leeyahay kalfadhiga kan waxaan u aragnaa in insha allah ay shaqayn doonaan baarlamaanku muddo ka badan muddadii hore ay joogeen ay shaqayn jireen waayo sababtoo ah waxaa yaalla hindisasharcidiyo aad u fara badan oo dalku u baahan yahay in si dhabca looga shaqeeyo lana ansixiyo lana akhriyo lana darso marka waxaan leeyahay dhammaan meel kastoo joogno ummadda soomaaliyeed waxay naga filaan waa wax wanaag iyo horaa loo soconaya magacayga waa xildhibaan cabdulaahi sheekh ismaaciil baarlamaankan waxaa yaalla howlo badan oo dhinacyo badan ee taabanaya yaa howl yaalla waxaana ugu weyn shuruucda hantidhoorka ku saabsan tan dastuurka ku saabsan middaan magaceedii maxaa la yidhaahdaa amniga ku saabsan waa badan yihiin wax la tiri koobi karo ma aha laakiin waxaa ugu sii daran midka sharciga nidaaminayo xidhiirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada oo dhibaato badan ka taagan tahay walaale kalfadhiga baarlamaanka howlo badanaa u yeela howlaha u yeela wax la soo koobi kara maaha waxa aad arkaysaa oo buugaagga waa hindis sharciyeedyo cusub oo dalka in loo sameeyo loo baahan yahay howlo aad iyo aad u miisaan culus oo ka duwan fadhiyadii hore ayaa u yeela jaaniska keliya ee dadka shacabka soomaaliyeed ay leeyihiin waa midkaan asaga kalfadhiga afraad ee baarlamaanka ayaa tobankii bishan aynu ku jirno ee sebteembar waxaa furay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana uu xildhibaanada u sheegay in howlo badan oo ay dowladdu ku tallaabsan lahayd ay u xayiran yihiin hindisa sharciyeedyo badan oo baarlamanka hor yaallo kuwaasoo uu sheegay in iyagana looga fadhiyo inay kaalinta kaga aadan ka qaataan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho